kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybta labaad ee barnaamijka garaadso ah barnaamij aynu kaga hadli doonno guurka carruurta iyo guurka degdega ee gabdhaha ee khasabka ah dhibaatooyinka ay ka dhaxlaan dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo maskaxiyan iyo waxa ay diinta ay ka qabto guurkaasi iyo sidoo kale gudniinka gabdhaha bismillahi alxamdulilah watanaa walahi uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala alla aleyh wasalam wabacd allah mahad iskale subxaanahu tabaaraka watacaala allihii majmacaan kulankan kheyrka badan nagu kulmiyey ayaa mahad iskale subxaanahu tabaaraka watacaala waa su-aal aada u muhiim ah in laisweydiiyana ay mudnayd barnaamijkan dadkii keenayna aada ay ugu mahadsan yihiin anagu waxaan nahay horta marka u horeysa ummad islaam ah ayaan nahay allah subxaanahu tabaaraka watacaala wuxuu inoo dejiyey sharci ayuu inoo dejiyey kitaabkiisii ayuu nagu soo dejiyey wuxuuna noo soo diray nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu noo soo diray ambiyada midka ugu kheyr badan ahay uu noo soo diray sida sharciga islaamka uu yahay qaangaarka dhowr shaawood buu u noqdaa dadku waxay aada u sheegaan caafimaad ahaantoodii siay dadka u kala caafimaad fudud yihiin in qaangaarkoodiina uu noqdo gabadhu haddii ilaahay u waafajiyo gabarh madax fudud ay tahay dhiigeedii uu ku dhaco caadadeed uu ku dhaco xukunkii oo ilaahay u jideeyey ayaa markaasi u bilowday uu ku dhacay laakiin dadka wax badan ayay dejiyaan ilaa iyo shan iyo toban sano ay ku qaangaari karaan ilahayna kaasoo noo dejiyay subxaanahu tabaaraka watacaala marka waxaan leeyahay ilaa iyo shan iyo toban sano ilaa iyo sideed iyo toban sano intaba aad waa loo jideeya sideed iyo tobanna waxaa anaga aan jidaysanay waa tahay aad baad mahadsantahay sheekh nuur waxaan usoo wacanayaa amira amira marka laga hadlayo guur guurka waa wax jiro oo bulshada dhexdeeda ka yimaada haddana micno ahaanna waa la kala fasiraa oo dadka waxay fasiraan inuu jiri karo guurka caruurta yaryar oo ah mid deg deg ah iyo sidoo kale in guurka qaarkii uu yahay khasab in caruurta haddii noqon lahayd ayagoo dayar in laysku daro haddii ay noqon lahayd in gabdhaha qaar looga faa-idaysto duruufo jiro aragti ahaantaada arrintan iyo saameynta ay leedahay marka laga hadlayo guurka caruurta yaryar iyo jiritaankiisa mar kale waa mahadsantahay xasan waa wax aada u jiro oo weliba ku badan soomaaliya guurka caruurta mar walba oo qofka maskaxdiisa aysan kasoo go-in inuu guursado ama rabitaankiisa uusan ahayn guurkaasi waxaa la dhihi karaa guurkaasi waa mid qasab ah ama caruurnimo gabadha iyadoo aan ogoleyn la gelinayo ama lagu qasbayo maxaa yeelay guurka gabadha iyada ayaa in uu kasoo go-o oo ay go-aansato oo maskaxdeeda ay kasoo maaxato oo qofkaasi ay jeclaato ama ay rabto ayaa muhiim ah sidaas ayaa aniga amiir ahaan aaminsanahay haddii gabadha iyada qofkii aysan aqoon u lahayn aysan rabin amba aysan ogeyn xitaa guurka waxa uu yahay taasi waxaan dhihi karnaa waa guur caruurnimo ama qasab ah inta ayaynu kusoo gebagabeynaynaa qaybtii labaad ee barnaamijka garaadso intaynu ku kulmi doonno qaybta saddexaad sidaa iyo nabadgelyo